wafdigan oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda puntland ayaa waxaa halkaasi ay ku tageen indhaindhayn ku saabsan xaaladda deegaanka iyo weliba sidoo kale halka laga dhisayo dekeddaas iyo inay tahay goob ku habboon iyo sidoo kale kuurgelidda shaqada halkaasi ka socota ugu horrayn waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey wafdiga guddoomiyaha degmada jariiban maxamuud maxamed maxamuud maanta dowladdii iyo wasiiradeedii ay wakiil iyo agaasimeyaalkeeda ay ka wakiil yihiin hadday noogu yimaadeen degmadii jariiban oo mashruuca mashruuca hadda puntland ugu weyn ka socdo oo dahay dekedda garacad waddada galdagob iyo garacad iyo inta la mid ah aad baan ugu soo dhoweynaynaa in wanala inay nala arkaan hawsha ka socota waa hawsha ugu badan oo puntland ka socota markii laga xisaabtamo gobol ahaan iyo degmooyin ahaan gobolka mudug khaas ahaan degmada jariiban xaaladeeda waxaanu leenahay waad aragtaan xagga nabadgelyada waa aragtaan xagga shaqada waa aragtaan cid kastana waxaanu leenahay oo dowladda ka tirsan oo aqoon-yahan leh oo ganacsatada leh meeshaan waxaa ka socota mashaariicdaas hadday jidka tahayna waxaa lagu soo darsada waa jida kashaariye hadday dekedaa tahayna dekadu waa dhaqaale dhinkii dhaqaalihiisa ku darsanahaya waa lagu soo dhoweynahayaa sidoo kale waxaa halkaasi hadal dekedda iyo weliba booqashadan ku saabsan iyo shaqada halkaasi ka socota ka jeediyey warsamo qolofey oo ah guddoomiyaha shirkadda wadaagsin ee gacanta ku haysa dhismaha dekedda deegaan xeebeedka garacad ee degmada jiriiban ee gobolka mudug saaka waxaan joognaa saydkii shaqadu ka socotay dekedda garacad waxaa nagu soo booqday madaxdaas oo wasiirku hogaaminahayo oo kormeer ku yimid gobolka o dhan ku marahayey saakana degmada deegaanka garacad yimid iyo goobtii shaqadu ka socotay wasiir sidaad u aragtid meeshaan waxaa ka socdaa shaqadaan aan kala joogsiga lahayn iyadoo xilli xagaayahoo waqtiyada dabayshu ugu badan tahay ay dhacaysa ah waxaa socota shaqadii dhagaxoo la jabinahayaad saad ku aragteen oo saydkaasoo dhagaxaasoo dhowr nooca dhagaxi waaweynaa iyo oo badda lagu gurahayey iyo kii la shiidahayey iyo kii waddada lagu samaynaya u qaybsan ilaahay mahaddiis dhagaxaas oo goobta laga jabinahayo u jira iyo dekedda waxay isku jiraan kilomitir iyo shan boqol ilaahay baa mahaddaas iska leh dhagaxaas waxaa loo isticmaalaa saddex qaybood dhagaxa la shiidahayo karasharkaa weyn oo halkii saac sameeyo ugu yaraan saddex boqol iyo siddeetan mitrig tan oo jay ah oo afar jay oo kala duwana iyo dhagaxa waddada lagu dhisahayo waddada ay gelaysa dekedda waddadeeda lagu dhisahayo iyo dhagaxa waaweyn oo aan soo aragteen oo lagu gurahayo dhagaxii badda lagu gurahayha shaqadaas ayaa halkaan ka socota waxaa halkaa kaloo ka socda meeshaan hadda salka iyaga dambe ah waxaa lagu rakibahayaa haamihii waaweynaa oo bahashaa banji balantiga la yidhaahdo oo isku qasta shamiitada iyo dhagaxda isku qasta ayaa lagu diyaarinayaa iyadoo diyaarsan bay beebkeeda lagu shubahaya waxay ku shubaysaa dekedda toos ugu shubaysaa haddii idamka ilaahay ka dhigo qalabkii waaweynaa mooldigii dhinacaa kale waxaa yaalla mooldigii lagu samayn lahaa bahalaha waaweyn oo lagu celiyo wayf bareekarka ah oo badda lagu looga joojiyo dekedaha oo shubka waaweyn ah oo noociisa la yihahda antifayrka ayaa laga samaynayaa intaan goobtaana lagu samaynayaa waxaa ku xiga markii waddadaa badda gasho haddii rabbiga idmo dabayshaa yare markay dhacdo qalabkii waaweynaa oo asagana xoogaa waxaanu ku hakinay degmada iyo iyo iyo iyo garoowe maadaama uu dhulku dhul daxaleed yahay in qalabkii hadda markaa shaqaynaya uu shaqada yimaado qalabkaa dambeetana uu la wareego wixii bishaan ka dambeeya shaqadaa dhagax dhagax guridda iyo badda ku guriddeeda iyo diyaarintii dekedda biidni illaahi kariim shaqadaan mudday soo socotay maantay haddii rabbigay idmo waxay taagan tahay fiinaligii u dambeeyey dhagaxeediioo diyaarsan jaygeediioo diyaarsan goobtii shubka loogu shubi lahayoo diyaarsan waddadiioo diyaarsan waxaa bilaabanahayo dhismihii dekedda waxaana jecel lahay wakhti yar oo kooban sidaan ku talagallay oo muddo adugu hadday u badatay lix bilood gudahood ah in ay la helo meel waxna lagala soo degi karo waxna lagala dhoofi karo inta la kaarayo dekedda weyn oo maraakiibta waaweyn kusoo xirmayso laakiin in lix bilood markay shaqayso oo badda la galo in loo sameeyo beertin ay ku soo xihan karaan doonyaha qalabka annaga noo sida deegaankana wuxu sida haddii rabbiga idno hamigayagu waa halkaas aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in madaxdii dawladdu ay noo timaaddo madaxdii ka horreysay na waa yimaadeen oo hadda dawladdii hore haatanna dawladdan wasiirkii deegaanka iyo wasiir ku-xigeenkiisi iyo agaasimayaashiis baa nala jooga oo nala fiirinahaya goobtaan shaqada ka hayno kormeer kadib ayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo isbeddelka cimilada waxa uu sheegay in dhowr arrimood ay uga soo baxeen kormeerkoodan wafdiga kadib indhaindhayntii ay sameeyeen goob halka shaqadu ka socota oo shir jaraa'ida ay ku qabteen ayaa arrimaha kan uga hadlay muhiimad gaara ayay noo lahay dekedda maanta inaanu aragno maanta socdaalkeen waxaa weeyaan inaan eego wasaaradda wasaarad ahaan dekedda iyo hawsha ka socota deegaanka maxay u dhimi kartaa maxaa u baahan in la ogaado in wax laga qabto waxtarkeeda waynu ognahay oo dhaqaalaha iyay kubcinaysaa taa waan soo dhowaynaynaa oo aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa waana wax aanu doonayno qof kasta oo reer puntland ah ama soomaaliba dekeddan inay qayb ka qaataan haddaan eega marka haddaanu eegnay qiimaynay aniga iyo shaqaalaha wasaaraddu waxaa noo muuqatay in aan imbacta hadda noo muuqda aanu mid badan wax badan gaadhsiin kara aanu hayn laakiin meelo ayaa noo muuqda in wax laga taxadaro kow number one dhagaxaa la gurayo intuu u dhow yahay meesha marka la dhammeeyo hogag baa abuurmaya in dib loo aaso si sidii uu ahaa laga dhigo waa number one in la ilaaliyo inaan jeexmooyin abuurmin oo ha dhowdaa dadku aanay deegaanka wax yeelin arrimaha waa arrimaha aan doonayno in lagu taxadiro oo loo qabto waxaa noo kaloo muuqata xagga caafimaadka dadka ka shaqaynaya meeshu dabayl bay leedahay qalab baa ka socda in maaska dadka shaqaynaya ay maas haystaan oo qalab haystaan taana waxaa nooga muuqataa in loo baahan yahay qof kasta oo saidka jooga inuu leeyahay wax difaaca oo hawada iyo soconaysa si aan sababadiisa wax u gaadhin waxaa kaloo aanu doonaynaa oo halka nooga muuqata dekeda marka la sameeyo dhulkaa la baneeyey in dhirayn lagu sameeyo oo dabayshaa soconaysa la qabto oo dhirayn lagu sameeyo arrimahaas waa arrimaha aan doonayna ka warbixin doono inaan wasaarad ahaan aanu kala shaqayno dekedda oo aanu haddana qiimeynayno waxaan kale oo soo jeedinayna oo annagu soo gudbinaynaa waxaanu soo magacaabaynaa qof wasaaradda ka socda oo si joogtaa sayidka ula shaqeeya oo eega mar walba qiimeeya xaaladdu meeshay marayso oo wasaaradda usoo gudbiya taasaan doonaynaa markaa inuu noqdo qof sayidkan mas-uul ka ah inta dekeddaas socoto oo wasaaradda wakiil uga ah oo eegaya xaaladda marba deegaanka sida ay u socoto warbixin ka dhibaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ummadda reer puntland ugu mahadcelinayaa ama ugu boorinayaa dekeddan inaanu wakti badan siino xoog badan siino waxaana aad iyo aad uga mahadcelinaya oo aan aada u bogaadinaya dadkii keli fekerka ah meeshaa dekedda laga dhiso dadka shacabka ah ee gartay inay dekeddaa iyagu isu taagaan oo ay ka mid yihiin odayaasha maanta gacanta ku haya waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa dowladda turki oo qayb ka ah dekedda dhisinteedana waa u mahadcelinaya qalabka aynoo keeneen iyo sida aynooga shaqaynayaan waxaan kaloo uga mahadcelinayaa dowladda puntland tii hore iyo tan tanna waxaa weeyaan dhaqaalaha waa horumarka ugu weyn ee aanu doonayno xagga dhaqaalaha inaan kabno dekeddana waxay ka mid noqonaysaa dekedaha dhaqaalaha waxtabaya waayo aagga ama deegaanka ay ku beegan tahay wax ka tarayso dhaqaalaha ayaa aada u ballaaran